daqiiqadaha uu qofku marayo duruufaha ugu adag ayaa mararka qaarkood noqda barta bilowga isbeddel weyn oo ku yimaada jidka uu mustaqbalkiisa u mariyey oo dhan waxa ay tan oo kale ku dhacday jawaahir rooble oo ah afar iyo labaatan jir soomaaliyeed oo hamigeeda koowaad uu ahaa inay noqoto garsoore kubadda cagta hiyigsiga garsoorenimo ee jawaahir waxa uu bilowday hiyigsiga garsoorenimo ee jawaahir waxa uu bilowday iyadoo oo yar oo laga codsaday inay dhexdhexaadiso ciyaar kubadda cagta ah oo dumarka ah oo ka dhacaysay degmada ay ku nooshahay ee waqooyiga galbeed ee magaalada london jawaahir markii ay soo gashay garoonkaas waxaa durbadiiba quursi ku bilaabay ciyaartooygii ay dhexdhexaadinaysay waxaana ay dhagaha ugu rideen erayaya sida laakiin dhag uma dhigin hadalkooda waxa keliya ee maskaxdeeda ay ku mashquulsanayd waxa uu ahaa inay ciyaartooyga iyo maamulka iyo daawadayaasha iyo cid kasta u muujiso inay u qalanto dhexdhexaadinta ciyaartan sidii ay rabtay ayayna noqotay oo daqiiqado kooban markii ciyaartu socotayba waxaa garoonka laga dareemay ixtiraam badan oo loo hayo maantana waxa ay ku haminaysaa inay garsoorto ciyaaraha horyaalka brimier liaga iyo wareegga horyaalada qaaradda yurub ee dhanka dumarka jawaahir oo lagu naanayso jiiji ayaa mar ay warbaahinta uga warrantay waayihii ay kala kulantay maalintii ugu horraysay garsoorannimada waxa ay tidhi markii aan garoonka ciyaarta soo galay wiilashii kubadda ciyaarayey ayaa cod la maqlayo oo quursi ah oo qorsul ku jiro igu yidhi waxaana ay sheegtay in ciyaartooygu ay mid mid isu weydiinayeen bal inay run tahay in gabadhan yari garsoore ka noqon karto ciyaarta laakiin su'aalahaasi iminka waa ay joojiyeen ayay tiri jawaahir inkastoo ay sheegtay in weli su'aalo badan ay kuwo kale isweydiinayaan waxaa kale ay jawaahir ka cabatay inay jiraan dad iyagu baraha bulshada ee internetka ku faafiya dacaayado iyo weerar iyada ka dhan ah waxaana ay sharaxday sida ay u aaminsan tahay inay suurtagal tahay inay gabadh muslim ahi garsoore ciyaareed noqon karto yaa yidhi hablaha muslimka ahi garsoore ma noqon karaan ayay jawaahir tiri iyadoo sidoo kalena caddaysay inay ku faanayso kuna dhaqanto diinteeda iyo waajibaadka ay farayso jawaahir ciyaartaas bilowga ahayd kadib waa ay sii waday shaqadii garsoorenimada kubadda cagta oo wiilasha iyo gabdhahaba sannaddii laba kun toddobiyo tobankii jawaahir waxa ay ku guulaysatay abaalmarinta ixtiraamka waxaana ay ka mid noqotay koob iyo tobanka qof ee keliya ee laga soo dhex xushay kumanaan qof oo abaalmarintan loo sharaxay sida uu wargeyska standard evening ee ka soo baxa dalka ingiriiska sheegayna jawaahir darajada lixaad ayay kaga jirtaa heerarka garsoorennimada waxaana ay hadda ay waddaa tababaro dheeraad ah oo ay doonayso in ay darajooyin sare uga sii gudubto tababaraheeda oo warbaahinta la hadlayna wuxuu aad ugu ammaanay himiladeeda fog iyo kartida aadka u sarraysa ee ku jirta oo uu sheegay inay suurtagal ka dhigayso in jawaahir ay ka mid noqoto garsoorihii haweeney ee ugu caansanaa ee taariikhda soo mara marka ani albiinta samaynayo waxaa ugu badan wiilal caddaan iyo ayaka saas uma arkaan gabar madow oo xijaab wadato oo oo soomaali ah so wiska sometimes waa ka arkay wejigooda inay saas waxyariis yasitaanna ku jirto ani ani saas uma tusi inaa ani waxay waxay sheegayaan inay ani effect garanayso ani strong ahay hadday iswaalwaalaan mise hadday ruud igu noqdaan ani ma ka baqi inaa kaar siiyo hadday kusii wadaan midka reedka u gelinaadana ani anoo anoo xijaabkayga wato waxaan rabaa inaa rafrigayga inaa heer fiican ka gaaro oo dhaqankayga ka tegin oo waxna iska bedelin ani gabdhaha soomaalida adduunka waxaa uga talin lahaa inay waxay rabaan adduunka inay sameeyaan wixii kusoo dhacaaba oo ay jecel yihiin dariimkooda iyo inay xoogga saaraan wax adiga habka ku tahay inaad raadsatid waayo oo oo ajiib garaysid waayo taasina waxay ahayd jawaahir oo ka warramaysay himiladeeda fog ay ku doonayso inay heer wanaagsan dhanka garsoornimada ay kaga gaarto jawaahir waxbarashadeeda heer jaamacadeed waxay ku qaadatay cilmiga tiknolojiyada ee loo yaqaano i t information technology laakiin waxay go'aansatay inaanay cilmigaasi ku shaqayn ee ay ku shaqaysato xirfadda ay aadka u xiisayso oo ah garsooraha kubadda cagta cabdirasaaq jubba radio daljir garowe